إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المصنف علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد الدعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وهم كسو جرني waxaan kusoo jirnay kitaabkii alraxbiya fii cilmi alfaraa'id muqadimadiisa dhexdeeda ayaan kusoo jirnay qaala maxamed ibnu cali ibnu maxamed ibnu xuseyn araxbi wuxuu yidhi cilman liajli cilmin ogaal daraaddiis ayaan ugu qasadnay bianna alcilma cilmigu khayru maa shay kan u khayr badan inuu yahay aan ognahay suciya ey cumila loo camal falo fiihi dhexdiisa wa awlaa maa shay kan ugu habboon inuu yahay alcabdu addoonka duciya loogu yeero lahu ay ileyhi xaggiisa wa cilman haddana soo qadaro ogaal daraaddiis ayaan ugu qasadnay anna haada alcilma bianna haada alcilma cilmigan maqsuusun mid lagu gaar yeelay inuu yahay aan ognahay bimaa shay ayaa lagu gaar yeelay qad shaaca faafay fiihi cilmigan dhexdiisa ku faafay cinda kulli alculamaa culammada dhammaantood agtooda biannahu cilmigaanu awalu cilmin cilmi kan ugu horeeya inuu yahay cilmigaasoo yufqadu la weynayo fil ardi dhulka korkiisa laga weynayo xataa laa yakaada ilaa uusan ku dhowaaneyn yuujadu in la helayo cilman liajli cilmin cilmi daraaddiis inuu yahay ayaan ugu qasadnay cilman liajli cilmin ogaal daraaddiisaan ugu qasadnay bianna alcilma cilmiga khayru maa shay kan u qayr badan inuu yahay aan ognahay suciya loo camal falo fiihi xaggi fiihi ay dhexdiisa lagu loo sacayo loo camal falo wa awlaa maa shay kan ugu xaqnimo badan inuu yahay ogaal aan ognahay darteedaan ugu qasadnay alcabdu addoonka duciya loogu yeero lahu maaga wa anna hada alcilma wa bianna hada alcilma cilmigan maqsuusun mid lagu gaar yeelay inuu yahay ogaal aan ognahan ugu qasadnay bimaa shaygii qad shaaca faafay fiihi cilmulfaraa'idka dhexdiisa ku faafay cinda kulli alculamaa culimmada dhammaantood agtoodana ku faafay biannahu cilmulfaraa'idku awalu cilmin cilmi kan ugu horeeya inuu yahay cilmigaasoo yufqadu la weynaa fil ardi dhulka korkiisa laga weynaa xataa laa yakaada ilaa uusan sigan yuujadu in la helayo cilmantan isagaa ceraabi doona sibdulmardini raximahullah waxaa laga cilaynaa laba meelooda laga cileeyaa id kaana daka min ahami lqarad in laga cileeyo oo la yidhaahdo cilman liajli cilmin ogaal daraadiis id kaana daka kaas inuu ahaaday la og yahay min ahami lqaradi iyo in laga cilneeyo tawakayna tawakayna waan u qasadnay cilman ogaal daraaddiisaan ugu qasadnay marka cilmantaan iskaga waaan tawakhaynada ayaan iskaga tacallujino ficilkaas marka wuxuu leeyahay sababta wuxuu sheegaa uu cilmulfaraa'idkan u doortay inuu u kashfiyo marka wuxuu leeyahay ujeeddadaan u dooranay waxay tahay waxaa la ogyahay ko cilmigu horta wax loo camal falo kan ugu qeyr badan inuu yahay macnaha waxyaalaha ugu qayrka badanuu kamid ula jeeda cilman ogaal biana alcilma khayru maa suci min khayri maa suci sida oo calaamatulbaqariba hoos uu ka baraarujinaha oo min tabciidya in la geliyo oo aan calal ilaaq aan khayriyada loo siin sababtoo ah waa arki doonaa sharaxe faraa-ida gudashadooda iyo cilmiga ku mashquuladiisa faraa-ida horeyda inkastoo faradka laftigiisu uusa ansaxayn haddaan cilmi loolahayn laftirkiisu laakiin markii cilmi loo yeesho shay cilmiga kale ku mashquulidiisa iyo faraa-idkii ma sinna oo cilmigaan faradka ahayn marka calaa kulli xaal mintaas in la geliyo sidaasa ugu haboon oo la yidhaahdo cilman ogaal daraaddiisaan ugu qasadnay biana alcilma cilmigu khayru maa min khayri maa shaykan ugu khayr badan inuu kamid yahay suciya ey cumila loo camal falo fiihi dhexdiisa wax dhexdiisa laga shaqeeyo lagu camal falo inuu yahay taas waa ko wa wlaa maa shaykan ugu xaqnimo badan inuu yahay alcabdu addoonka duciya loogu yeero lahu maaga wax qof loogu yeero waxyaalaha ugu haboonna uu yahay cilmigii tan labaad wuxuu leeyahay sababtaan faraa-idka ugu qasdina waxay tahay gaar ahaan cilmigan waxaa faafay oo culimmada agtooda ku faafay inuu yahay cilmiga ugu horeeyo dhulka korkiisa laga weynaayo ilaa marka dambe iska daa in la helay xataa aan lagu dhowaanin in la helo oo cilmiga la rafcinayo inuu waxa weeyaan ugu horeeyo marka cilmiga faraa-idka inuu yahay cilmiga ugu horeeyo la rafcinayo xadiis ibnu maajah uu wariyey ayaa ku soo arooray wuuna keeni doonaa sharaxa sibdulmad mardiniga bayhaqi laakiin sunankiisuu ku wariyay xadiidkaas wuxuuna yidhaahdaa tafarada bihi xafsa ibnu cumar uu yidhaahdaa marka sharxu intaas ma sheego laakiin waxa weeyaan xadiidkaas waxaa la gooni noqday xafsa ibnu cumar wuxuuna yidhaahdaa bayhaqi laysa bilqawiy marka axaadiista khaaska culamadu waxay yidhahdeen ee ku soo aroortay faraa-idka inuu yahay cilmiga ugu horeeyo la rafcinaa ma sugna ma sugna laakiin waxaa sugan oo haabit ah cilmigao dhan in la rafcinaa cilmu faraa-idkuna kaasuu kamid yihi in allaha laa yaqbidu lcilma intizaacan yantazichu min alcibaad walakin yaqbidu cilma biqabdi lculamaa ow kamaa qaala sala allahu calayh wasalam xadiiska bukhaari iyo keyrkiis marka cilmigao dhan in la rafcinaayo ayaa sugan bal habeenka ugu dambeeya qur-aanka iyo waxaa dhanba in habeen madow la siibayo ayaa sugan markaas kuwaas ayuu ka mid yahay maadaama uu cilmi aada u adag u yahayna waxa weya waxyaalaha ugu horeeya oo dadku ka jaahil noqonaya inuu yahay asbaab keensanayduu leeyahy laakiin adilada khaaska oo kusoo aroortay ma sugna sidaas yidhahdaan culamadu sharax wuxuu yidhi maxamed ibnu maxamed ibnu axmed sibdulmardini raximahullah aqul waxaan leeyahay ui cilman uu ixraabin marka horeeto cilman mansuubun waa la kordhigay calaa anahu mafcuulun lijlihi mafcuulu lijli inuu yahay ayaa lagu kordhigay wa huwa mafcuulu lijligaas cilatun cillo weeye liqowlihi qowlkiisu cillo uu yahay uu awel kusoo qowlay id cille kaana wuxuu ahaaday daaka ay kashfigaaso can madhabi zaydin la kashfiyo oo la caddeeyo min ahami lqaradi qasadka loo qasta kan ugu muhiimsan ayuu ahaaday cilman ogaal dartiisuna uu ahaaday saas halkaas in laga cileeyo o amase cilatun cillo weeye liqowli qowlkiisa ayuu cillo u yahay uu yihi tawakayna waa uqasadnay ilaa akhirihi waa u qasadnay waalcilmu cilmigu khilaafuljahli jahliga ayuu kasoo horjeedaa ogaalku ogaalla-aantuu kasoo horjeedaa wa biana alcilmada mutacaliqun wuxuu ku tacaluqa biqowlihi uu yihi cilman masderkaasuu ku tacaluqaya wa al asha oo fiihi anal cilma kusugan alcilma asha ku jirta wa al al ashaasoo fiihi alcilmi kusugan lilcumuumi usugnaata xataa yashmala ilaa uu kulmiyo kulla cilmin cilmi kasta oo cilmiga dhammaantiis waxa weyan markasta jahliga waa ka qayb badan yahi ilaa waxa weeyaan eygii mucallamka ahaa iyo eygii kaleeto oo eygii mucallamkaa qayr badnaaday marka cilmi oo dham jahliga waa ka qayr badan yahi hadda cilmu sixir iyo waxaas kama hadlayno cilmigii xaaraamaho isaga dhanba in la bartaa ay xaaraam tahay kaasu qayr maahana waa shar qayr sooma kordhiyo laakiin qaar waxay dhahdeen jahliga cilmigu waa ka qayr badan yahi xataa cilmu sixir oo waxay u daliishadeen suxaradii suxaradii laakiin wax ilaahay xarimay oo kufri lagu tilmaamay qayr kuma sheegi karno qayr marnaba laguma sheegi karo wax haddii ilaahay xarimay oo weliba kufrina uu yahay kufri meel ka dambayda oo ka xaramnimo badan ma jirto wa qowluhu naadimka qowlkiisa uu yihi suciya iyo waduciya mabniyaani labadaba waxaa loo dhisay limaa ficil lam yusama aan la magacaabin faacilu wa fadlu cilmi cilmiga fadligiisa iyo wa khayriyatu khayrnimadiisu ashar waa ka caansan tahay min an yudkara in la sheego qaala shaafici wuxuu yihi raximahullah iyo wa kayruhu shaafici qayrkiisba dalabulcilmi cilmiga dalbidiisa afdalu ayadaa ka fadli badan min salaati naafilati salaada sunnada oo qofkii inuu caawo dhan kusoo jeedo cilmigii iyo baxfigii iyo masaa'ilkii baaridooda iyo mudaalacadii iyo inuu salaatuleyl kusoo jeedo waxaa qayr badan inuu cilmigii kusoo jeedo laakiin waa salaadihii sunnada de waajibkii inuu iska dayaco meelaha iska fadhiyo masaajidka dambe iyadoo waajibkii la tukanayo yidhi anuu daalcilmi anu imayda salaad uma imaan kaas waa baaba dalaabcilmiga qaar laga sheegi jiray waxa weyaan iyadoo la tukanayo duurka casirkii masaajidka qayb dambe iska fadhiya taas marka waa iska baaba taas waa la fahma wuxuu yidhi marka imaam shaafici walaysa bacda alfariidati salaada waajibka ka gadaal ma ahaanin afdalu wax ka fadli badan min dalab lcilmi cilmiga dalbidiisa walaxaadiiu axaadiidtii axaadiidtaasu fii fadli lcilmi cilmiga fadligiisa ku sugnaatay kahiiratun waa fara badan tahay mashhuuratun waana la yaqaan fafi صaxiixayn bukhaari muslim waxaa ku sugan min riwaayati ibni mascuudin radia allahu canhu laa xasada majeerasho ma ahaanin ilaa fitnatayni laba un ma ahani xasadka culamadu waxay dhahdaan kana qibda loola jeedaa xasadka oo madmuumka wuxuu ahaa tamani zawaali nicmati اlgayri canh sida u xashiyat baqariga dhiga waxa weeyaan qof nimco uu haysto wax yarta haatee inay suusho inaad jeclaato adiga inay kugu soo wareegtay inaysan kugu soo wareegin midda haba jeclaan ama jeclow laakiin kayrkaas inay nicmadu ka suusho mar haddaad jeclaato waa xasadkii madmuumkaayo xaaraamta aha laakiin qiibdadu waxa weeye nicmadan qofkaanu haysto inaad iyadoo kale hesho inaad jeclaato qibdadu waana sharci oo khaasatan waxyaalaha oo xalaasha ah laa xasada marka wax mudan in la majeersado oo ku haboon ma jiraan weeye ilaa fitnatayni laba maahane rajulun midka koobaad waxa weeye alawalu midka horeeya rajulun waa nin rajulkaasoo aataahula qofaana loola jeeda hadda ninka waa iska baabu taqliid rajulun qof weeye aataahu llahu alla sii maalan maal oo fasaladahu ilaahay uu ku diray ni qofkaas calaa halakati maalka halaagidiisa fil khayr uu ku halaago oo wadooyinka khayrkaa ku bixinayo wadooyinka khayrkaa ku bixina wathani ka labaadna rajulun waa qof aataahu llahu alla siiya alxikmata xikma oo fuwa asagu yaqdi waa cilmi naafic xikmadana maxlushaahidka dhan oo xadiiska loo soo arooriyna waa halkaas alxikmata cilmi naafica ilaah uu siiyey oo fuwa asagu yaqdi ku xukmina bihaa xikmadii oo wa yucalimuhaa baraya annaasa dadka marka kaasaa wax la jeclaystaa marka cilmiga fadligiisa waxay u tusaydaa waa shay iska daa inaad heshay qof qof haysta hadaad aragto inaad majeersato ilaahay adoo sidaasoo kale inuu kaa dhigo oo taasoo kor ku siiyo inay mudan tahay tusay wa qaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man yurid illaahu qofka ilaahay la doono bihi manka khayran khayr yufaqihu ilaahay wuxuu fahamsiiyaa fi diini diin xadiiska manduuqiisa wuxuu cadaynaa waxa weeyaan qofka ilaahay khayrka la doono ilaahay diintu fahamsiiya mafhuumka marka waxa weeye qofkii aan ilaahay khayr la doonin diinta ma fahamsiiyo oo qofkaan diinta la fahamsiiya marka waa inaan khayr lala doonin wa qowluhu naadimka qowlkiisa uu yidhi wa ana hada alcilma cilmigan ey waa cilman ogaal daraaddiisaan ugu qasadnay biana hada alcilma cilmigan wa huwa cilmu lfaraa-idi weeye maksuusun mid lagu gaar yeelay aan ognahay biannahu cilmulfaraa-idku awalu cilmin cilmikan ugu horeeya inuu yahay cilmigaasoo yufqadu la weyna cilmiga ugu horeeyo la weyna inuu yahay fil ardi dhulka korkiisa laga weynaa ashaara wuxuu ku ishaaray naadimku bi haada alkalaami hadalkaas ilaa maa xadiidkii rawaahu u wariy alxaakim iyo waqayruhu min xadiid ibni mascuudin ana nabiya nabiga sala allahu alay slam qaala inuu yihi tacalamuu barta alfaraa'ida faraa-idka barta wa callimuuhaa faraa-ida bara annaasa dadka bara faraa-ida bimacnaa jamcan loogu celi fa inii aniga imru'un qof ayaan ahay maqbuudun la qibloonayoo la oobsanayo wa ina hada alcilma cilmigaana sayuqbadu waa la qibloo doonaa waa la kor yeeli doonaa weeye wa tadharu waxaa daahiri doonta kor noqon doonta alfitanu fitnooyin xataa yakhtalifa rajulaani ilaa laba qof iskhilaafaan filfariidati fariida ay isku khilaafaan oo falaa yajidaani aysan helin man yafsilu baynahuma qof ku kala saara saxaxa waxaa saxiix yeelay alxaakim waqayruhu waxasanahu lmutaahiruuna culamo dambeena mutaakhiriinana xasan ayay ka dhigeen laakiin xadiidkaas bayhaqi sida uu yihi xabsa ibn cumar ayaa la tafaruday waxa weeyaan waana daciif wa rawaa waxaa wariyay ibnu maaja bisanadin xasanin sanad xasana wuxuu ku wariyay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula lahi rasuulka ilaahi sala allahu alay waslam qaala inuu yihi tacallamu lfaraa'ida faradyaalka barta fa inahaa faraa-idu min diinikum diinkiinay ka mid tahay wa inahaa faraa-idu nisfu lcilmi weeye wa inahu cilmu lfaraa'idkii awalu cilmin waa cilmiga ugu horey bimacnaa cilmiga loogu celin wainahu cilmu lfaraa'idki awalu cilmin waa cilmiga ugu horeeya yunsacu laga siibayo min ummati daciifu jaamicu saqir naasirdiin albani ku daciif marka axaadiista fadiilada goonida ah faraaidka usheegayda iyo in awalu cilmin oo la rafcina uu yahay kuwaas waxba kama sugno saas yirahdaan culama wa qowluhu naadimka qowlkiisa uu yihi laa yakaadu xataa laa yakaada ilaa uusan sigan yuujadu in la helaba iska daa in la hela xataa ku sigama oo ku dhawaama meeshaas shaarixa way ku dabagadoomi doontaa ufiirsa e wuxuu yihi yaqrubu waxaa dhawaana wuxuu ku dhawaanaa min cadami lwujdaani helidda weynteedu ku dhawaana la weyn maayo laakiin waa ku dhawaana fiiri ma aha saas fiiri lafdigu siduu ahaa xataa laa yakaada ilaa uusan sigan yuujadu in la helo iska daa in la hela xataa ku sigan ma saasaa lafdigu ahaa marka waxaa ku dabagadoomay laadaan wux u qaata inay yuujadu ku ku jirto markaasa waxaa usoo baxay ee yaqrubu wuxuu ku dhowaanaa min cadami lwujdaani helidiisa in la waayo ku dhowaana wuxuu yihi liana kaada maxaa yeelay kaada min afcaali muqaarabatay kamid tahay wada markaasa fiiri lafdigii iyo haddana waxaa isku qaban waaya axaadiistii markaasu wuxuu yidhi wa dawaahiru laxaadiidi axaadiista daahirkeedana shaahidatun waxay ka maqaati kacee biannahu cilmu lfaraa'idka yufqadu in la weynayo xaqiiqatan dhab ahaan xaqiiq ahaana lo wen xadiistu saasay ka maqaati kacee laakiin nadmigana hadalkiisu waa waafaqsanaya isaga ay ku dabagodoonta baqariga waa waa marka waa waa baraaruji fiiri siduu u baraarujiyey wuxuu yidhi haadaa binaan waa waxay ku dhisanta yidhi kano lى ma fahimahu shaarixu raximah اllahu tacaala min ana laa daakilatun calaa yuujadu yuujadu inay ku jirto laa calaa yakaadu walaysa kadalika arrinkuna saas maaha bal hiya daakilatun calaa laa yakaadu ayay ku jirta ey laa yaqrubu ku dhawaama min alwujdaani helid xataa ku dhawaama in la hela iska daaya xataa ku dhawaama saas weeye marka sida sawaabkaa fa yufqadu waa la weynaa xaqiiqatana loo weynaa wey marka sidaa sawaabka waa sidaas shanshuurigana sidoo kale u baraarujiya qaala naadimu wuxuu yihi maxamed ibn cali ibn maxamed ibn xusein araxbi wa ana zaydan khusa laa maxaala bimaa xabaahu khatamu risaala min qowlihi fii fadlihi munabiha afradukum zaydun wanaahiika biha fakaana wlaa biitibaaci taabici la siyama waqad naxaahu shaafici wa ana zaydan waa cilman a loo soo qadaran anadaana bacdii oo anadii hore kordhigayd o kale loo soo qadari anadii hore jarayd oo kale ayaa loo soo qadari marka waxaa laleeyahay waa cilman ogaal daraaddiisaan ugu qasadnay cilmulfaraa'idkan oo ah amase aan ugu qasadnay inaan madhabka zayd kashfino dheh min alibaamati can madhabi zayd cilman liajli cilmin ogaal daraaddiisaan ugu qasadnay inaan madhabka zayd kashfino ana zaydan biana zaydan zayd khusa in lagu gaaryeleen ognahay laa maxaalata shaki la-aan bimaa kii xabaahu uu siiyey khaatamu risaalati risaalada kii lagu qatimay nabigii risaalada lagu qatimay min qowlihi qowlkiisa uu ka siiyey xaggiisa fii fadlihi uu ka yidhi nabigu munabihan xaalo uu yahay mid baraarujinaya nabigu afradukum kan idinkugu oqoog faraa-idka zaydun zayd weeye wanaahiika ay xasbuka waxaa kugu filan biha bi hadihi shahaada markhaatigaas nabiga xaggiisa ka timi markhaati kale uma baahni markhaati kale uma baahni uma baahni wuxuu leeyahay sababta madhabkan zayd aan ugu qasnay inaan kashfinno oo madhabkan aan u doorannay oo aan u niri waxa weeyaan waa kii soo yidhi fima tawaqayna min alibaana can madhabi limaami zaydin sababtu waxay tahay waxa lagu gaar yeelay zayd oo ah wixii uu siiyey nabiyullaahi maxamed sala allahu calayh wasalam oo uu ah markhaati waxa uu siiyey waa markhaati oo uu yidhi waxaa idinkugu oqoog faradka cilmulfaraa'idka waa zayd waana sugan yahay xadiiskaas saxiixu jaamicu sagiir sideed boqol lixdan iyo sideed ayuu ku yaala laakiin lafdiga nabigu maaha afradukum ee afraduhum wey afraduhum weeye lafdiga marka afradukum ma aha taasaa muhiima oo xadiis dhowr saxaabo badan oo midba waxyaalo gooni oo nabigu ku qasisay ayuu ku dhex jiray markaasuu yihi cilman waa cilman ogaal daraaddiisa ana zaydan biana zaydan zayd khusa in lagu gaar yeelay aan ognahay laa maxaalata shaki la-aan bimaa shay in lagu gaar yeelay xabaahu maagaasoo xabaahu maaga uu siiyey zayd khaatamu risaala bimaa shaygii xabaahu uu zayd siiyey khaatamu risaala marka caa-idkii maadaa xadfan bimaa shaygii xabaahu zayd uu siiyey bihi maaga khaatamu risaalati risaalada kii lagu soo qatimay min qowlihi qowlkiisa xaggiisa uu ka siiyey fii fadlihi fadligiisa uu ku qowlay nabigu munabihan xaaliya mid baraarujinaa afradukum zayd midka faradka cilmulfaraa'idka idinkugu oqo-o zaydun zayd weeye wanaahiika ay xasbuka waxaa kugu filan bihaa shahaadadaas markhaatigaasaa kugu filanoo waxay kaa deeqaydaan inaad markhaati kala raadido waana axadu jaamic lqur'aan wa katib lwaxy raggii nabigoo jooga qur-aanka jamciyo xifdiyu ka mid ahaa waxyigana qori jirayna waa ka mid ahaa fa kaana madhabu zayd marka wuxuu ahaaday sababta weli wuxuu cadayna sababta ugu qasday madhabkan zayd inuu kashfiyo fa kaana madhabu zayd wuxuu ahaaday owlaa mid u xaqnimo badan biitibaaci taabici kii raacaya raacidiisa qofkii qallidanaya oo waxaa muqalida qallidashadiisa isaga ugu haboon mujtahidkana inuu ku dadaalo inuu baxsiyo madhabkan isaga ugu haboon fa kaana wuxuu ahaaday madhabu zayd awlaa mid u xaqnimo badan biitibaaci taabici kii raacaya raacidiisa laa siyamaa waxaan weliba kusii jirino matal lahayn waqad naxaahu asagoo madhabkaas u leexday ashaaficiyu imaam shaafici macnaha waa u leexdana loolama jeedo waa taqliidsaday siduu shaarixba cadday doono ilaa imaamu shaafici waxa weeyaan waa mujtahid mutlaq ah imaamu shaafici moxamed ibnu idriis ibnu cabaas ibnu cuhmaan ibnu shaafic ibnu saaib ibnu cubayd ibnu cabdiyaziid ibnu haashim ibnu mualib ibnu cabdimanaaf halkaasay nabiga kasoo soo dhacan cabdimanaafkaas marka waxa weeyaan ijtihaad markuu ijtihaaday ayaa ijtihaadkiisa wuxuu waafaqay ijtihaadkii zayd ibnu farid ayuu waafaqay oo waxa weeyaan ilaa markuu ijtihaadayo imaamku nusuustan buu ku dhex ijtihaadinaya aqwaashan saxaabada markuu qur-aankii fiiriyo axaadiisii fiiriyo aqwaashii saxaabada u baarbaaray oo u firfiiriyo waxa weeyaan wuxuu waafaqay ijtihaadkiisi inuu sawaab yahay waxa weeyaan ijtihaadkii zayd ibnu farid saas darteed shuuriga wuxuu leeyahay waxa weeyaan saxaabada faraa-idka ka hadasha way badnaayeen dhowraa faraa-idka ka hadasha ma jiro mid faraa-id ka hadlay oo waxa weeyaan aan lahayn qowl mahjuur ah biitifaaq kulli inta faraa-idka ka hadasho saxaabada mid kastoo ka mid a qowl mahjuur uu leeyay oo dadkao dhan biitifaaqin looga wada tegay ilaa zayd maahan zayd ma jiro qowlkiisa oo biitifaaqin looga wada tegay taas marka waxay tusaydaa inuu ulahaa malaka dheeraada faraa-idka taasaa tusayda fa kaana madhabu zayd wuxuu ahaaday awlaa midu xaqnimo badan biitibaaci taabici qofkii wax raacaya raacidiisa laa siyama waxaan kusii jirin oon mathal lahayn waqad naxaahu iyadoo madhabkaas u qasto u iishay ashaaficiyu oo ijtihaadkii uu ku waafaqay qaala maxamed ibnu maxamed ibnu axmed sibdulmardini wuxuu yidhi aquulu waxaan leeyahay shaarixi weye waana zaydan lafdiga ah waana zaydan oo beytkaas hore waana zaydan khusalaam xaala taas weeye waana zaydan macduufun aydan waxay ku cadfan tahay calaa qowlihi biana hada alcilm ey macnuhu waxa weya wanas'al allah waxaan weydiisayna alcaanata kaalmayn calaa maa shay uu noogu kaalmeeyo qasadnahu aan u qasadnoo min alidhaari muujin ah walkashfi faydid ah can madhabi zaydin la faydo radia allahu canhu liajli cilmiga cilmina ogaalkeenna dartiisana ugu qasadnay biana alcilma cilmigu khayru maa suci khayru maa min khayri maa shaykan ugu khayr badan inuu yahay sacaa uu u saciyo u shaqeeyo ilayhi xaggiisa alinsaanu insaanka walicilmina waliajli cilmina ogaalkeenna daraaddiis ayaan ugu qasadnay biana hada alcilm cilmigan wa huwa cilmu lfaraa'idi weeye maqsuusun mid lagu gaar yeelay inuu yahaan ognahay biannahu cilmu lfaraa'id awalu cilmin cilmiga ugu horeeya inuu yahay cilmigaasoo yufqadu laga weynaa fi lardi dhulka korkiisa walicilmina liajli cilmina ogaalkaan ognahay daraaddeedaan ugu qasadnay biana zaydan zayd radia allaahu canhu khusa in la gaar yeelay min beyni saxaabati saxaabada dhexdooda radia allahu canhum allah raadi ka noqdee bimaa shay in lagu gaar yeelay nabahanaa uu nagu baraarujiyey calayhi maaga annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam min fadiilati oo min fadiilati fadiiladiisa ah iyo wa cilmi cilmigiisa ah iyo wa annahu zayd amhalu mid ka sarreeya inuu yahay min kayrihi isaga kayrkiis fii cilmi lfaraa'id uga sarreeya iyo waanahu zayd amhalu mid ka sarreeya inuu yahay min hayriha isaga kayrkiis ka sarreeya fii cilmi lfaraa'idi cilmulfaraa'idka uga sarreeya min qowlihi qowlkiisuu nabigu nagula baraarujiyey afradukum kaninkuu oqoog faraa'idka zaydun waayo laakiin afraduhum wey lafdiga nabiga wanaahika ey xasbuka waxaa kugu filan bihaadihi shahaadati markhaatigan lahu zayd nabigu u markhaati furay markhaatigaasoo min sayidi lbashar basharka sayidkooda xaggiisa ka ahaatay wa khaatami rusuli rususha kii lagu soo qatimay xaggiisa ka ahaatay sala allahu calayhi wasalam wanaahika macnaheedu waxa weeye bimacnaa xasbuka waa kugu filan tahay wa ta'wiiluha tafsiirkeeduna waxa weeye biannahaa markhaatigaanu haayatun waa yool haayadaasoo tanhaaka kaa reebayda can dalabi hayriha ayada hayrkeed inaad raadido qaalahu qaalahu hadalkaas ayuu yihi tafsiirkaas ayuu yihi fi lmujmal ayuu ku yihi saaxib lmujmal marka ma carafta mujmal saaxib lmujmalkaas ma garan fa kaana sayid fa kaana wuxuu ahaaday asayid zayd ibnu thaabit owlaa mid u xaqnimo badan bian yatabicahu inay raacaan altaabicuuna kuwa raacaya wa yuqaliduhu ayna saarsadaan almuqaliduuna kuwa saarsanaya fi lfaraa'idi cilmulfaraa'idka ay ku saarsadaan oo macnaha ay ku daydaan oo biduuni ijtihaadin kuwii raacayo muqalidiintana ay ku raacaan sidaas ayuu ku haboonyahay laa siyama waxaan mathal lahayn waqad naxaahu ayadoo ugu qastay madhabkaas ashaaficiyu ey waxa weye naxaada maala waa u iishay wey ilaa qowli qowlkiisa muwaafaqatan waafaqid darteed lahu zayd uu ku waafaqay filijtihaadi xagga ijtihaada oo markuu ijtihaado adiladii fiirfiiriyey aqwaashii saxaabada fiirfiiriyey qowlkan zayd ayaa sawaab la noqday walam yutaabic shaafici ma raacin hu zayd muqalidan xaalu yahay midkii iskaga dayanaya lahu asaga min gayri nadarin fiira la-aan iyo waijtihaadin min gayri ijtihaadin dadaal la-aan xataa inahu shaafici yakhtalifu waa iskhilaafaa qowluhu shaafici qowlkiisu xaytu meesha ikhtilaafa u iskhilaafo qowlu zaydin radia allahu canhu zayd ibnu haabit haddii laba qowl maslada ku yeesho shaafici laba qowl ku yeelan heerkaasuu ka gaaray muwaafaqada halkaasuu ka gaaray qaala wuxuu yihi naadimka maxamed ibn cali ibn maxamed ibn xusein araxbi raximah llah fahaaka fiihi lqowla can ijaazi mubara'an can wasmati lalgaazi fahaaka ay fakud qaado alqowla hadal fiihi fii cilmi lfaraa'idi laga hadlo fiihida marka labaad u celin inaad cilmu lfaraa'id u celido iyo inaad u celido madhab shaafici labadaasaad marka u celini labadaba wax kugu celina damiirka calaamat lbaqari xaashiyada fahaaka qaado alqowla hadal fiihi fii cilmi lfaraa'idi laga hadlo can iijaazin soo gaabina laga looga hadlo in lasoo gaabiyo inta la in lasoo gaabiyo in lasoo gaabiyo amase waxa weeye canil iijaazi multabisan xaalu yahay mid ku dheehan oo musaabi musaaxiban xaalu yahay mid la saaxiibaya can iijaazi soo gaabin ood xaalaydo sida u ciraabaya xaashiyadu mubara'an xaalu yahay qowlkaasu mid laga beriyele xaalada xaaladii hore tad ku cadf marka laba meeshaad ka xaalay qowlka unbaa laga xaalayn waya cadaf maahan fahaaka qaado alqowla hadal fiihi fii cilmi lfaraa'idi laga hadlo multabisan xaalu yahay qowlkaas mid ku dheehan can iijaazin soo gaabin mid ku dheehan mubara'an xaalu yahay qowlkaas mid laga beri yeelay can wasmati lalgaazi waxa weeyaan halxiraalayaalka ceebtooda algaas waa jamcu luqzin luqzigana halxiraalaha ama gogaacadalaysiga hadalka oo waxa weya qofka lagu xujaynayo in la fahmo aan loogu talagelin oo qofka laga indhatirayo wey laga indhatirayo waa laleeya hadal sidaas sidaasa sheeg aa laleeya sidaas sheeg sidaas alayihahda marka waa hadal la qarinayo marka wuxuu leeyahay kitaabkan waan ka ilaalin waxaas ilaa waa kitaaban raba inaan dadku ka faa-iidaan oo qof walba si basiida ufahmo marka hadal luqzi ah ama halxiraalo ah ama googacadalaysi ah oon la fahmayn waan ka ilaaliy waa laga beriyeelay mubaraan xawl yahay mid laga beri yeelay can wasmati alalgaazi halxiraalayaalka ceebtooda wasmadana waa ceebta marka qarsoonaashada iyo ceebta ayaan ka ilaaliyu leeyahy kitaabka qaala shaarixu wuxuu yidhi wa huwa muxamed ibnu maxamed ibnu axmed sidulmardini weeye aquulu waxaan leeyahay haaka qaado haaka horta icraabu ku bilaabay haaka wuxuu yidhi ismu ficlin weeye waa ismu ficl amar ismu ficilkaasoo bimacnaa khud ah walkaafu kaaftoo fii dhexdiisa ku suganna lilkhidaab iyo usugnaat qofka lala hadlaya haaka aduu qaado haakuma labadiinu qaata hadba sida cidda lala khidaabaya lagu ay loo munaasibayn oo lagu mudaabaqayn waliijaaz iijaaska wuxuu ku yidhi taqliilu lafdi waa lafdiga in la yareeyo taqliilu lafdi lafdiga in la yareeyo weeye walwasmatu waaxidu lwasmi ceebyaal mufradkeedi weeye wasmi waa ismu jinsi jamciya isagaaba sheegaya wa huwa wasmiguna ismu jinsin jamciyin wey ismu jinsin jamciya weeye oo asaga iyo mufradkiisa ta'daa lagu kala saara ta'daa lagu kala saara oo haddii la yhaha wasmina waa hal ceeba wasmi haddii la yhaha ta'da kaliya la gooyana waxa weya waa ceebyaal bimacna alcaybi waana ceeb ayuu ku macnaya macnihiisu waxa weyaan ceeb walalgaazu jamcu luqzin weeye wa huwa luqziguna almru lkhafiyu waa arinka qarsoon weeye arrinka qarsoon weeye wa macna lbeyti beytka macnihiisu marka waxa weeye fakud qaado alqowla hadal fii cilmi lfaraa'idi xaalu ahaaday qowlan qowl laga hadlo qowlkaasoo qaliilan yar walalgaazu jamcu luqzin weeye dheh walalqaasu jamcu luqzin weeye wa huwa luqziguna almru arrinka weeye alkhafiyu qarsoon wa macna albeyti beytka macnihiisa waxa weeye fakud qaado alqowla hadal fii cilmi lfaraa'idi looga hadlo qowlan hadalna looga hadlo qowlkaasoo qaliilan yar waa iijaaskii ayuu fasirin qowlkaasoo waadixan cad qowlkaasoo kahiira almacnaa macnihiisu badan yahay qowlkaasoo mubara'an laga beri yeelay can caybi alalqaasi halxeraalayaalka ceebtooda iyo wa caybi alkhafaa'i qarsoonaashada ceebteeda laga beri yeelay halkaas marka markaan marayna intaana natmiga kala gelin oo waxaan wax yar uu xaashiyada aan ka akrinaynaa in yaroo muhiim ah oo xuquuqda maalka laga dhintay ku tacalluda waa muhiim wey halkaasuuna xaashiyadu baqarigu uu ku qoraa qofku markuu dhinto shan xaqaa ku tacalluqda maalka uu ka dhintay shan xaqaa ku tacalluqda shantaa marka sida uu u qoray xaashiyada ayaan u akrinayna wuxuu ihi waclam ogow annahu shaniya yatacallaqu waxaa ku tacalluqa bitarikati lmeyit meyidka hantida uu ka tegey khamsatu xuquuqin xuquuq shan ah murataba ee sidaan u kala horeyda sidaan waa in loo kala hormariyo ay uu u kala sheegayo awaluhaa waxa ugu horeeyo hantidiisa ku tacalluqaya alxaqu lmutacalliq waa xaqa ku tacalluqa bicayni tarika maalka laftarkiisa waxa ku tacalluqa kay sakaad sida sakadoo kale sakaa lagu leeyahay maalan sakadu qofka de dimadiisa kuma tacalluqtay waxay ku tacalluqdeen waa maal hadduusan maal lahayn laguma yeesheen intaan la aasin oon la dhaqin oon karfin loo gada waa in sakada la bixiya waa in sakada laga bixiya waa badan yihiin ilaa shan iyo toban ay gaarsiiyaan shaaficiyadu xuquuqdaas sakadaasaa ka mid a rahantiya ka mid a rahantii qofkii rahanta maalka maalkaana ay ku tacalluqda xaqiisu waxaa kamid oo kaleeto qiraadkii oo kaleeto nin hantile iyo nin u shaqaynaayey faa-iido wadaagay ahaayeen ninkii hantida lahaa ee dhintay qofkan shaqaynaayo waa in musha mushaayadiisi ama mushaarkiisi la siiyaa oo faa-iidada u ku lahaa intan meydka la dhaqin adugu waa badan yihin marka xuquuqda ku tacalluqda ma maalka cayntiisa ayaa ugu horeeya wathani midka labeed midka labaad mu-anu tajhiizi diyaarinta qarashkeeda weeye bilmacruufi si wanaageeda la yaqaano loo diyaariyo xaqa labaad oo maalka laga tegay ku tacalluqa waxa weya meydka in laga diyaariyo meydka waxa weya karfantiisii oo kale waxa weeyaan qofkii godka qoday qarashkiisii haddii gaari lagu qaado loo baahdo qarashkii waxa weeyaan fuustadii iyo wixii afka godka haddii wax looga daboolo loo baahan yahay waxa weeyaan kulli waxaasoo dhan qarashkaasna maalkaana lagu leeyahy haddaan cid kale iskaga tadawucin adana soomaalida waa iska ixsaan badan yihiin ooba dad kalaaba iskaba tadawucaba laakiin xaq ahaan sharcigu meeshuu saaraa laga hadlaya waa badan yihin taasna waa midka labaad wuxuu yidhi maka fa inka halkaas masalooyin muhiimu halkaas marka uga hadla wuxuu yihi fain kaana lmayitu meydku hadduu yahay faqiiran fatajhiisuhu diyaarintiisu calaa man qof ayay ahaatay caleyhi korkiisa nafaqatu ay ahaatay fii xaali xayaati xataa zawji waxa weeyaan qofku hadduusan isagu hanti lahayn waxaa lagu leeyahay waxa weeyaan qofkii biilkiisa lagu lahaa qofkii biilkiisa lagu lahaa zawjada xataa iyadoo qaniyad hadday tahay zawjkaaba lagu leeyahay shaaficiyadu saasayba qabaan haddii marka qof la waayo biilkiisu ku waajibay baytulmaalka lagu leeyahay bangiga muslimiinta laga aasaya haddii banki muslim uusan oolinna waxaa aqniyada muslimiinta sidaasay u kala tartiibsan yahin maalkiisa ugu horeeya qofkii biilkiisu ku waajibi lahaa maanta hadduu noolaa lahaa ayaa ku xiga baytulmaalka ayaa ku xiga waxaa ugu dambeeya marka intaas la waayo aqniyada muslimiinta inay aasaan qof muslimahon la aasayn ma jiro oo la dayacayo qulnaa saasaan leenahay uri khilaafan xaalan khilaafayno lilaimati halaata saddexda imaam oo kale fa cindahum agtooda mu-anu tajhiisi fii maalher zawjada ayada waxa weya maalkeeda laga caasa saasay leeyihin saddexda madhabo kaleeto wain kaana zawju haniyan ba ha ahaado saasay leeyihin wacallalu dalika arrinkaas waxay ku cileeyeen biannahu laysa waxa wey tajhiisu ka mid ma ahan min tawaabici nafaqa ka mid ma ahan wa hiya waxay dhahdeen mu-anu tajhiisku tabacun waxay raacsan tahay listimtaac waqad dahaba waana tegay istimtaaci bilmowti saasay ku cileeyeen waxay leeyihiin waxay taabicu aheyd istimtaac istimtaacna waa tegay mar hadday dhimaatay laguma laha marka saasay ku ay cileeyeen laakiin wuxuu yihi ayagu waxay uga jawaabay sidaan ama weliba hadalkooda waa soo socda waxayna weydaa dahabaalmatbuucu matbuuci hadduu tago waa istimtaaci dahaba taabic taabicina waa tag taas waa jawaabtoodii shaaficiyadu laakiin sidaanay yihahdeen waxay yihahdeen wa amaa cindana u yidhi annaga shaaficiya fa calaaqatu zawjiyati baaqiya weli calaaqadii ama xiriirkii ka dhexeeyay zawka zawjka iyo zawjada waa baaq oo ajnabi ma kala ahan daliilna waxa waa wuxuu ihi bidaliili annahu yaqsiluha wa yarifuha waa ka dhaqaya zawjku zawjadiisa in isagaa mayri kara isagaa mayri kara hadday marka ay ajnabi ka tahay ma mayre waana dhaxla hadday ajnabi ka tahay ma dhaxle marka in la yidhaahdo ninku haweentiisa yuusan bixin mideeda kaleeto waxa weeyaan mucaashara bilmacruuf maaha inuu yidhaahdo ciddii ka baxayd ha ka baxid anu islaantayda aasi maaye qarashki qarashna ku bixin ma ilaahayna macruuf in lagula noolaado ayuu amray marka madhabka shaaficiyadu waa daahir runtii tarjiixiisu wahaaliu xuquuqda saddexaad meydka markii la aaso oo qarashkii laga diyaariyo maalkiisa xaqa saddexaad oo hantidii uu ka tegay kusoo tacalluqaya oon xaq kale laga hormari karin adduyuunulmursala waa duyuunta la sii daayey oo fidimati ahaatay macnaha duyuunta mutlaqada oo aan ku tacalluqin caynu tarika qofkaanu inta meel tagayu hanti daynsaday waa hantidaas waa in la bixiyo dardaarana lama ogola in waxa weeyaan la bixiyo dhaxalna lama ogola in la dhaxlo ilaa dayntaas la bixiyo waa in duyuuntaasu dhammaato waraabic midka afraad alwasiyatu dardaarna waa in bihuluthi la dardaarmo iyo fa aqala wax ka yar liajnabiyana loo dardaarmo waa shar ajnabi loo dardaarmo waa in lagu daraa waxa weeyaan ajnabi loo dardaarmay xaqa afraad wuxuu noqonaya marka daymaha la dhammeeyo hadduu dardaarmay waxa uu ka dardaarmayna ay thuluth iyo wax ka yar ahaayeen waa in la bixiyo waa in la bixiyo dardaaranki laakiin ajnabi inuu dardaarmaa shardi ah hadduu u dardaarmay waari waxa weya la bixin maa waa in warasadana ala weydiina hadday iyagu siiyaan nasiibkood hadday diidaan ayagaa dhaxlana hantidooda weliba markay siinayan waa shardi inay tasaruf leeyihiin tasaruf dad leh inay yihiin ee saqiire hadday yihiin waxba ma bixinaya walkhaamis midka shanaad al ir waa dhaxal waa maalka in la dhaxlo afartaas xaq marka laga bixiyo waxa soo hara waa in dadkii dhaxal kale loo dhaxlo wa huwa almaqsuudu bidaat waxa weeyaan waana midka loo qastayo kitaabkan marka la joogo daatkan kaas weeye walahu shuruudun wa arkaanu wa mawaanicun wa asbaab u leeyay shuruud waa soo sheegnay arkaanu leey waa soo sheegnay mawaanic iyo asbaabna haddaan gelayna waqad sharaca mualif wuxuu gudagalay yihi fii bayaani asbaab inuu caddeeyo walmawaanici faqaala wuxuu yihi mualifka maxamed ibnu cali ibnu maxamed ibnu xusein araxbi wuxuu yihi asbaab miraat hadalkaasuu leeyay hadalkan ka sokeeya mala hadalkan waxaa iska leh shaarixa iska leh baabu asbaab lmiraatidana shaarix xataa mala naadinkuna mala dad kalaa leh sida uu sheegi doono shaarix waan arki doona shaarixa hadda sheegi doonaba baabu asbaab lmiiraathi dhaxalka sababaha keena baabkoodii hada kal maal waa maxalkiisii halkan waxaan ka gelaynaa asbaabaha keena in la isdhaxlaan laba qof aqulu waxaan leeyahay waa shaarixi maxamed ibn maxamed ibnu axmed sibdulmardini weeye alasbaabu sababaha jamcu sababin weye wa huwa sababkuna fi luqati xagga luqada dhexdeeda maa shay weeye yutawasalu lagu gaaro bihi maaga ilaa kayrihi waxa qeyrkiis lagu gaara la yhahdaa sabab sabab wa fi listilaaxi istilaaxana oo fuqahadana maa shay weeye yalzamu uu ka laasimayo min wujuudihi joogidiisa alwujuudu joogid haddii la helo in la helaa ka laasimayda musababkii haddii sababki in la helo musababki in la helaa ka laasimayda wa min cadamihi weyntiisana alcadamu weyn ayaa ka laasimayda lidaati loo waayo lidaatidu marka labadaba waa u taalla maa shay weeye yalzamu uu ka laasimayo min wujuudihi joogidiisa alwujuudu musababki inuu joogo lidaati uu joogo wa min cadamihi weyntiisana alcadamu weyn ayaa ka laasimayda sababkii la waayo lidaati loo waayo maalan nikaaxa oo kale zawj zawjnimada waa min asbaabi irtii ka mid tahay sidaan arki doono haddii marka zawjnimo la helo waxaa ka laasimaya irti in la helo lidaatiyaa loo hela haddaan maanic kala diidin maanic kale hadduu diido hadde waa shay khaarijiyaha diiday laakiin zawjnimo markii la helay markii zawjnimo la helay way keentay irti irti way keentay marka haddii la waayana lidaati weynta la waayo darteeda loo weyna haddaan sabab kale loo heli wanaadimu uu yidhi marka fiiri sibdulmardini wanaadimu shiika natmiga leh raximahu llahu tacaala ilaahi ha u naxariistee lam yatarajam tarjama uma samayn wanaadimu naadimku raximah llahu tacaala lam yatarajam tarjamo uma samayn fi lurjuuzati urjuuzada shay-an shayn shay kamid a isaga uma samayn tarjamo oo macnaha cuwaan uma samayn tarjamadu waa cuwaanadaas abwaabtaas wey wa inamaa wax kale maahan tarajamahaa waxaa tarjamada u sameeyey annaasu dadka dadkii un ka dambeeyey oo kitaabka qaatay u sameeyey isna inuusa u samayn kutusa shaaric dadka u samaysteen saas darteeda wuu waa caaridaya wuxuu yihi wabawabuuha ayagaa baabwaabka u sameeyey fa kaana arrinku wuxuu ahaa yambaqii mid ku habboon liman bawabahaa qofkii baabk baabyaalka u sameeyey an yaquula inuu yidhaahdo asbaabu lmiiraathi wa mawaanici inuu ku daro saasa u habooneyd inuusa asaga usame waa ka maxaa yeele waa muxuu soo yihi asbaabu lmiiraathi kaliya ayuu yihi marka wuxuu leeyahay waxaa ku habbooneed waxa wey inuu yidhaahdo qofkii baabkan u sameeyey fa kaana arrinku wuxuu ahaa yambaqii mid u habboon liman qofkii bawabahaa baabka u sameeyey an yaquula inuu yidhaahdo asbaabu miiraathi wa mawaanicihi dhaxal dhaxalka sababaha keena iyo waxyaalaha diida uu baab u yahay maxaa yal labadaas musanifku uga hadli doonaa halkan labadaas ayuu naadimku uga hadli doonaa qaala naadim wuxuu yidhi asbaabu miiraathi lwaraa halaatha kulun yufiidu rabbahu lwiraatha wahiya nikaaxun wa walaa-un wa nasab ma bacdahuna lilmawaarifi sabab qaala naadimku wuxuu yidhi asbaabu miiraathi lwaraa dadka isdhaxlidooda sababaha kane miiraadka irfiya loola jeeda isdhaxlidii wey asbaabu miiraathi lwaraa dadka waraa waa makhluuq asal laakiin maanta waxaa loola jeedaa banu aadanka illa waxay isdhaxlaan dadka annaga cid kaleeto dhaxalkooda naloo dira ma jiro oo naqaano qaaba isku dhaxlaan asbaabu miiraathi lwaraa dadka isdhaxlidooda sababaha keenaa halaatatun waa saddex kullun mid kasta ay kullu waaxidin tanwiintii oo mudaaf ileyga ka bedelkeed wey kullun ay kullu waaxidin min athalaatha mid kastoo saddexdaas ka mid ah yufiidu wuxuu u faa-iideynaa rabbahu ay saaxibahu qofka ku sifooba alwiraasata dhaxalka inuu wax dhaxlo ufaa-iideynay saddex sababood weeye sabab kasta qofkii ku sifooba waxay u faa-iideynaya inuu wax dhaxlo ayay ufaa-iideyn asbaabu miiraathi lwaraa dadka isdhaxlidooda sababaha keena halaatatun waa saddex kullun ay kullu waaxidin min al minha mid kastoo ka mid a saddexdaas yufiidu wuxuu ufaa-iideynaya rabbahu ay saaxibahu qofka ku sifooba alwiraasata dhaxlid wahiya saddexdii nikaaxun waa nikaax wa walaa-un wala weeye wa nasabun nasab weeye maa bacdahuna saddexdaas ka gadaal uma sugnaanin lilmawaariifi ay lilirfi isdhaxlidda sababan wax sabab uma sugnaanin wahiya halaa saddexdii nikaaxun nikaax weeye wa walaa-un wala weeye wa nasabun nasab weeye maa bacdahuna saddexdaas ka gadaal uma sugnaanin lilmawaariifi ay lilirfi isdhaxlidda sababan wax sababa saddex sababood ayaa laysku dhaxlaa intaan ugu horreyda waa nikaax nikaaxa labada dhinacba waa la ysaga dhaxlaa caqdi saxiixa hadday isku nikaaxsadaan zawjka iyo zawjada caqdi saxiixa hadday isku nikaaxsadaan oo keenaya inay u banaantay inay isku galmoodaan caqdigii faasidkaa maya waxa weeyaan waxaa ka laasimaya inay isdhaxlaan zawjkuna inuu dhaxluu yeelan oo xaq u yeelana zawjada zawjaduna inay sawjka dhaxalto marka nikaaxu labada dhinacba waa ka keenaa isdhaxlid labada dhinacba sababu u noqdaa zawjkana dh sababu ugu noqdaa zawjadana sababu ugu noqdaa sababu ugu noqdaa haddaan maanic kala diidin dee maanic kale wuu diidi karaa waxa weeyaan haddii zawjadii ay ay raqiiqa taho addoon tahay zawjkeeda dhexli me laakiin zaw zawjnimadu way keentay sabab iraad irfi laakiin maanicaa diidan sidoo kale hadday ahlu kitaabta yahuudiyad wey ama waa nasaara dhaxli mayo zawjkeeda hadduu yahay nin muslima kadalika zawjku hadduu sidoo kale noqdo raqiiq noqdo iyaduna ay xor tahay ma dhaxlayo ma dha ma dhaxlayo ma dhaxlayaan ula jeeda iyaduna dhaxlimi marka isagu laakiin gaal ma noqon karo ahlu kitaab ma noqon karo zawjku iyadoo muslimaad marka calaa kulli xaal labada dhinac iska laban weliba waxaa muhiim ah in la ogaado dalaaqa rajciga hadday ku sugan yihiin xaashiyatulbaqariga waa masalada oo baraarujinaya afarta madob oo isku waafaqsany waa isdhaxlaya dalaaqa rajciga ah dalaaqa rajciga ah markay ku jiraan gabadhii wuu furay ninkii isagoo xataa caafimaadka buu furay dalaaq rajcigaay ku jirtaa hadday dhimato wuu dhaxli hadduu isagu dhintana waa ay dhaxli afarta madob masaladaas waa isla ogoliy weliba madaahibta kale waxay sii dheer yihiin ooy la gooni yihiin ayagu saddexda madhabood oo kaleeto haddii gabadha dalaaq baa-ina lagu dalqo waktiga la dalaaqa la fiirina hadduu isagoo caafimaad qaba dalaaqay oo sakaraadkii mawdka uusan haynin waxba dhaxli maydo taas madaahibta waa isla ogoliy laakiin isagoo jiran dalaaq isagoo jiran ayuu dalaaq dalaaqiina waa baa-ino saddexda dalqotii ugu dambeyd ku furo saddexda madhaboodba way dhaxla heleyin haba kala duduunaadeen haba kala duunaadeen xanafiyadoo kale waxay leeyihin intan ciddadeedu go-in waa dhaxlay saasay leeyihin xanafiyadoo kale xanaabiladuna waxay leeyihin intaysan nin kale guursan xataa ciddadeedu hadbood hadday harto nin kale intaysan guursan waa dhaxlay maalikiyaduna waxay leeyihin xataa nin kaleba ha guursato hadday harto ee waa ay dhaxlay sababta meeshaas ku jirtaan waxay tahay tuhme ah waxaa la diidayaa ninkan gabadha markii cudurka isku arkay oo sakaraadka dareemay inuu is yidhi seeji dhaxalka in u furay taasa laga cabsanaya markaasa waxaa la leeyahay man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani waxa weeyaan arrintaasaa loo ciqaabaya wuxuu is leeyahy dhaxalka aysan gabadhu la qaadan carruurta marka calaa kulli xaal laakiin haddii ay tahay rajciya iyada war ma laha marka kalena khilaafkaasa ku jira marka nikaaxa labada dhinacba dhaxalka waa ka keenahanay wa walaa-un sababka kale walo weeye walaha waa saddex walaa-ul islaam qofka hadduu gaal ahaa jiray qofkii sababta ugu ahaa islaamnimada welu kuleeyay walaa-ul islaam aa la yidhahda walahaas qofku shaksiyan wax uma dhaxlo laakiin walaa-ul islaam wax lagu dhaxlaa waa jira oo waa maxay qofka haddii wax dhaxla la waayo bangi baytulmaalka islaamkuna uu nadaamsan yahay oo waa nadaamsan yahay waxaa loola jeedaa dariiqii saxda ahaa oo maalkaan ku habboon ayaa lagu bixiyaa maalka ninka meesha joogaba faasiqa ahda duraba laakiin maalkaan si sax u maamula muslimiinta guud ahaan aana baytulmaalka wadale baytulmaalka lagu shubay hantidiisa waxaa dhaxlaa laleeyahy baytulmaalka marka baytulmaalkaa dhaxlay laleeyahy marka muslimiintaa dhaxshay wey guud ahaanay u dhaxleen marka laakiin qofkii shaksiyan islaamnimada sababta ugu ahaa oo walaha kulahaa qofkaas ma dhaxlo walaha kaleeto walaa-ulxilf isbahaysiga kaasna wax laguma dhaxlo walaha meesha la sheegayo wax lagu dhaxlaa waa walaa-ulcataaq qofaa qofkaan xoreeyey addoon asalkiisu ahaa jira waa xoreeyey baa u dhaxla hadhow haddii wax dhaxla la waayo wax casaba oo dhaxla marka la waayo uu dhaxlay siday u kala horeeyaan isaga keeni doona baabkeeda marka la tago waa dhaxle laakiin walaha hal dhinacu dhaxalka ka keena midka wax xoreeyaa wax ku dhaxla laakiin kii wax la xoreeyay wax dhaxli ma hayl asagu wax muxuu muxuu abaalaho geystay qofkan waxoreey kanoo addoonaho meyd camala ayuu qof jira ka dhig saasuu u dhaxlaa marka ilaa abaalkaasu kuleeyahay laakiin kan la xoreeya isagaaba abaal lagu leyahy isagu marka wax kuma dhaxlo marka walaa hal dhinacu dhaxalka ka keena kan saddexaadna waa nasabu nasab wey nasabku isagu dhinac iyadoo labada dhinacba waa ka keenaa dhaxalka fa faraca usuusha xawaashiyada saddexdaasa wax looga dhaxlaa nasabka nasabka saddex dhinaca wax looga dhaxlaa furuucda qofkaan meydka oo dhintay wixii isaga ka farcamay wiilkiisii gabadhiisii wiilkiisa wiilku dhalay wiilkiisa gabadhu dhalay faraciisa iyo usuushiisa mayd ka dhintay usuushiisii aabihiis awowgiis hooyadiis ayeydiis iyo xawaashidiisa walaalihiis adeeryaal saddexda dhinac waxbaa looga dhaxla nasabka muxuu ugu dabamariyey maadaama saddexdaba looga dhaxlo waa ka war badanya nasabku aada warkiisa u badanya marka saas u dibdhiga maa bacdahuna saddexdaas ka gadaal ma ahaanin lilmawaariiti isdhaxlidii sabab saba ma sugnaanin sababka afraadaan sheegnay sabab afraadaa jira oo ah baytulmaalka shaarixaa sheegi doona sababtuusan ugu darin shaaficiyadu ayagoo qaba in baytulmaalku uu sabab afraad yahay marka shaarixaa sheegi doona wax kalena maahanin baytulmaalkii ayaa waxa way dadki gacanta ku hayay waxay noqdeen dad mufsidiina oo aan maalkii meeshii loogu talagalay ku baxayn sidaas darteed ay shaaficiyada mutaahiriinta o dhan waa iska daayeen waxay dhahdeen baytulmaal lagu shubay maamaal ilaa waxa gacanta ku hayaan wax nuur le ahayn oo meel qayra wax ku bixinayo aana ka quusana yihahda nabciisa ilaa uu kasoo dego in mid fiican imaanayo saasuu dhihi doonaa shaarix aqulu waxaan leeyahay uu yihi waa shaarixa maxamed ibn maxamed ibn axmed sibdulmardini weeye asbaab lirthi isdhaxlidda sababaheedu asbaabta almujmacu lagu kulmay caleyha korkeeda halaatatun wa saddex kullun kullu waaxidin mid kasta oo minhaa saddexda ka mid ah yufiidu wuxuu faa-iideynaa rabbahu ey saaxiibahu saaxiibkiisa ey saaxiiba saaxiibkiisa wuxuu fadan rabbahu ey haddaad aragto waxa ka dambeeya ama waa bedel ama waa cadfudayaan marka rabbahu maadaama ay ahayd saaxiibahu waxaan haynaa dhihin ilaa waa bedel ama cadfubayaani mar kasta waaba sidaas ey saaxiibahu saaxiibkiisa wuxuu u faa-iideynaa wahuwa saaxiibkiisuna almuttasifu waa qofka ku sifooba bihi sabarka alwiraahata dhaxal ayuu ufaa-iideynaa maa lam yamnac hadduusan diidin hu irhigii maanicu mid kaloo diida maanic diida hadduusan imaan wahiya asbaabtiina annikaaxu weye wa huwa nikaaxuna caqdu zawjiyati zawjnimada gunudeeda wey shardi maaha inay isku galmoodeen in la isku gurgeeyey inay isla waxaweya khalwoodeen xataa shardi maaha marba caqdigu hadduu dhacay khalaas wey oo gabadha nina lagu nikaaxiyey ayagoon is arag ay dhimato ay dhimato wuu dhaxla as iyagoon is aragu dhinta isagii waana dhaxlee waxaweya ciddana waa ka tirsani waana ka tirsani taas waxay ka duwantay hadduu furi lahaa ayagoon is arag haduu furo ciddo kama tirsan lakiin hadduu ka dhinto ciddana waa ka tirsan waana dhaxli wa huwa nikaaxu caqdu zawji zawjiyati zawjnimada gunideeda weeyaan caqdiga asaxiixu saxiixa wa yarihu waxaa wax ku dhaxla bihi caqdigaas azawju zawjka ayaa wax ku dhaxla wazawjatu zawjaduna waxbay ku dhaxashaa labaduna awi zawjaad ama zawjooyinka badan hal zawj ama ka badnaadeen waxbay ku dhaxlayaan zawjkuna waxbuu ku dhaxlaa marka labada dhinac waxbaa looga dhaxla walwala-u wala wey midka kale alwala-u bifatxi lwaawi ayaa la aqriyay iyo walmad wa huwa walaha cusuubatun waa qaraabanimo cusuubadaasoo sababaha sababkeedu nicmatulmuctiqi kan wax horeeyey nicmadiisa uu yahay wa huwa waluhu sababaha sababkeedu nicmatulmuctiqi midka wax horeeyey waxa weeye nimcadiis waxaa tiraa wahuwa weluhu cusuubatun qaraabanimo weeye cusuubadaasoo sababaha sababkeedu nicmatulmuctiqi kan uu xoreeyey nicmadiisa uu yahay calaa catiiqihi kan uu xoreeyey u nimceeyey wa yariu waxaa laakiin wax ku dhaxla cidqiga walaha weeye wa yariu waxaa walaha wa bihi walaha wax ku dhaxla almuctiqu kan uu xoreeyey ee muctaqin la xoreeyey waxba ku dhaxlima dakaran lab kaana ahaaye muctiqaasu o unha ama mid dhadig ahaye qofka wa xoreeyey ama ragada ama dumar ha ahaao isagaa wax dhaxla kii uu xoreeyu dhaxla wuxuuna dhaxlaa markii la waayo wax dhaxla oo kale uga sokeeya iyo wa casabatu lmuctiqi qofka wa xoreeyey casabadiisa casabada almutacasibuuna ee u casabooba bianfusihim nafafyaalkooda casabada saddexaa loo qaybi doona waa noo imaan doonta alcasabatu lmutacasibuuna bianfusihim qof naftiisa casaba u noqda sida wiilka maydku dhalay oo kaleeto wiilka uu dhalay wiilku dhalay oo kale aabbaha oo kale awoowaha oo kale walaalka wiilkaa ku abyahooya walaalka ku ab alcasabatu almutacasibuna bianfusihim iyo almutacasibu bigayrihi iyo almutacasibu maca gayrihi saddexdaasa loo qaybina saddexdooda marka xagga meesha u munaasibka casabada halkaasaan aan ku arki doona insha allah marka kuwa maalan almutacasib bigayrihi waxa weeyaan bintadii oo kalea la mid bintadii ibniga waa biqayr waa ku casabooda iyo bintul ibnigii oo kale ayaa la mid alcasiba maca qayrna uktada shaqiiqada oo kale iyo uktada liabin oo kaleeto maalan oo maca binti ahaadeen ayaa noqda marka kuwaasoo kaleeto ayagu wax mar ku dhaxlaan wala matalan waxaa loola jeedaa qofkan qofkii xoreeyey hadduu dhinto oo la waaye casaba dhaxasha waa la waaye yaa xoreeyey hebela horeeyey hebelkiina ma joogo waxaa dhaxlaya casabadiisa almutacasibuuna bianfusi laakiin dhaxli maayaan qofkan muctiqaahoo dhintay casabadiisa oo ah almutacasibuuna bilkayr oo maca alkayr labadaas wax ku dhaxli maayaan marka walaha waxa wax ku dhaxla waxaan ogaanay waa muctiqa iyo casabadiisa wanasabu nasabkii weeye wahuwa nasabku alqaraabatu qaraabo weeye wayariu bihi waxa wax ku dhaxlaan alabawaani labada waalid aabi hooye waa baabutaqliibe iyo waman qofkii adlaa kusoo dhawaaday bihima labada waalid qofkii kusoo dhawaaday oo labadaas waalid qaraabanimadooda kusoo dhawaaday ayaa wax ku dhaxla waa aad wlwlaadu caruurtii weeye iyo waman adlaa bihim qofkii kusoo dhawaaday marka waxa weeyaan aabe iyo hooyo iyo wixii kusoo dhawaaday marka la yhaha laba isla soo gelaya waxa weeyaan waa usuul iyo iyo xawaashi ilaa aabe hooyo awoowe ayeeye waa usuushii aabe walaalkiis walaalihiis oo adeeryaalkii iyo wiilashoodana waa xawaashi xawaashidina ka mid walaalihii maydka la dhashay waa xawaashi waxaasoo dhan aabi hooya kusoo dhawaanaya marka marka la yidhaahdo alabawaani labada waalid iyo waman adlaa bihima wuxuu kusoo dhawaada waxaa soo gelaya usuushii iyo xawaashidii usuushii waxa weeyaan waa aabe hooyo awoowe ayeeye sidaas kuwa xawaashidiina waa adeeryaal iyo wiilashii dhaleen iyo walaalihii maydka la dhasho aabbahaanu dhalay ama hooyadaanu dhashay kuwaas wey waa xawaashi marka labadaas ogole iyo walowlaadu caruurtii maydka u dhalay iyo waman adlaa bihim wixii kusoo dhawaada tanna waa usuushi caruurtii maydka u dhalay iyo caruurtay sii dhaleen wa waa furuucdii furuucdii wey marka waxa wax dhaxlaa oo nasab ku dhala waa sidaa waxa weeyaan waa usuul iyo xawaashi iyo furuuc wlwlaad caruurtii iyo waman adlaa bihim wixii kusoo dhawaada waa furuucdii wa qowluhu musanifka qowlkiisa naaqinka qowlkiisa uu yidhi alwaraa almuraadu ujeedada bihi isaga loola jeeda hunaa halkan alaadamiin waa bnu aadanka waraada halkan waxaa loola jeeda ee makhluuq kale maaha wlwaraa fi lasli alkhalq waa makhluuqa la yihahda asalka wa qowluhu naadimka qowlkiisa uu yidhi maa bacdahuna saddexdaas ka gadaal lilmawaarifi isdhaxlidii uma sugnaanin sababu sabr ey laysa ma ahaanin bacda haadihi asbaabi asbaabahan ka gadaal asbaabta ahalaaati oo saddexda ah sababun sabab ma ahanin sababkoo raabicun afreeya sababkaasoo mujmacun caleyhi laysku ijmaacsan yahay walaa mukhtalafun fiih xataa mid laisku khilaafsan yahy ma jiro cindana annaga shaaficiye agteeda annaga shaaficiyaha mid laysku khilaafsan yahna ma jiro liana bayt almaali maxaa yale baytulmaalka sababkii afraadu marka meel saara ila mid afraad waa jiraahe sababtu meesha uga saaray waa maxay oo u leeyaha ma jiro wuxuu ihi liana bayt almaali maxaa yeele baytulmaalka wain kaana haba ahaado sababan sabab sababkoo raabican afreeya calal asaxi qowlka saxiixnimada badan cinda shaaficiya qowlka saxiixnimada badan fii asli madhabina madhabkeena asalkiisana ku saxiixnimada badan faqad adbaqa waxay ku kulmeen almutaahiruuna culummada dambe cala ishtiraadi intidaami baytilmaali baytulmaalka nadaamsanidiisa in la shardiyo waa shardiya yihahdeen baytulmaalku inuu nadaamsan yahay wa naqalahu waxaa soo guuriyey itbaaqaas amase itifaaqaas mutaakhiriinta ibnu suraaqa wa huwa ibnu suraaqana min almutaqadimiin uu ka mid yahay can culamaai amsaar magaalooyinka dhan culimmadoodu ka soo guuriyey waqad ayisna waana ka quusanay min intidaami inuu nadaamsanaado baytulmaal inuu nadaamsanaadana waa ka quusanay waa ka quusanay ilaa an yanzila ilaa uu kasoo dego ciisa nabi ciise calayhi salaam falidaalika saas daraaddeed uu nafaahu anfiyey annaadim naadim marka intidaamka waxaa loola jeedana waxa weyn halkaasuu kaaga qabana xaashiyatulbaqariga halkaasuu kaaga qabana wuxuu kuleeyahay wa huwa waxa weeye intidaamka waxaa loola jeedaa walmuraadu biintidaamihi an yusrafa tarikatu fii masaarifiha asharciya uu kuleyahy isla halka laftirkeed wey isla bogaan ku yaalla marka waxaa loola jeedaa tarikada meelihii sharciga ahaa in lagu bixinayo walow kaana faasiqan ba hada ninka gacanta ku haya halkaas faa-iido fiican ayuu ku qoray xaashiyatulbaqariga fiiri faa-idatun meeshuu ku qoray wuxuu yidhi annaasu dadka fil irti xagga dhaxalka iyo wacadamihi calaa arbacati aqsaamin afar qaybood wey dhaxalka marka la fiiriyo iyo dhaxal la-aanta dadku waa afar dadku waa afar qismun yarihu wa yuurahu qayb waxna waa dhaxlaan waxa weeyaan waana la dhaxlaa wa qismun yarihu asagaa wax dhaxalla la walaa yuurahu lama dhaxlo ma sheegi doonaa nabiyaalkao kale weeye wa qismun qaybna yuurau waa la dhaxlaa walaa yariu asna wax ma dhaxlo isagaa sheegi doona addoonkii mubacadka ahaa weeye wa qismun qaybna laa yariu waxna ma dhaxlo walaa yuurau lamana dhaxlo sida addoonka oo qiniga ah oo kale marka afarta isaga kala sheegaya falawalow kan ugu horeeya kairun waa farabadan yiri midka waxna dhaxla lana dhaxlo kala akhweyni sida labada walaalaha oo kale midaba mid kaleeto waa dhaxla walaslu asalka oo kaleeto aabba iyo hooye maca furuuci oo furuuciisu la jirto mid wala midka kale waa dhaxlaadan maanicmaa wazawjayn labada isqabtoo kale iyo wanaxwi daalik kuwaas lama tiriyo waa badan yihi wa thaani midka labaad kal ambiyaay oo waa maxay yarihu walaa yuuratu isaga wax waa dhaxlaa nabi hadduu carruurtiisu dhimato waa u dhaxla ama aabiis dhinto laakiin nabi lama dhaxlo isagu hadduu dhinto wa thaani kal ambiyaay wey calayhim asalaatu wasalaam fa inahum laa yuurahuuna lama dhaxlo liqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sala allahu alayh wasalam uu nabigu yihi naxnu annaga macaashir alambiyaa waxaan gaar yeelayaa kulanka nabiyaalkee narihu waxbaan dhaxalnaa walaa nuuratu nalama dhaxlo maa taraknaahu sadaqa waxaan ka tagnaa waxa weeyaan waa sadaqo waxaan ka tagnaa waa sadaqo laakiin wuxuu leeyahay wadaadka muxaqiqa ah mustafa dibalbuqa xadiidka bukhaari muslim keyrkiis markuu u tiiriyey arqaamta uga yaallo naxnu macaashir alambiyaai laa nuuratu waa aragnau leeyahy laakiin weli ma dul istaaginu leeyahay narihu waxbaan dhaxalnaada lafdigaas narihu waa dhaxalnaa lafdigaas anuma dul istaaginayo wa thaaliu qismiga saddexeeya oon wax dhaxlin laakiin la dhaxlo almubacadu waa addoonka gabal laga xoreeyey laba dhinac isla laheed mid faqiira iyo mid kale kii faqiirkahaya dhinaciisii xoreeyey mar haddii faqiir dhinaca xoreeyana waa maxay waa in la yidhi addoon yo soo shaqay dhinaca kale ad ka xorowdeed hadduu qani ahaa laha waaa la dhinaa wada xore dhiib qaybta kale ninkan adaa ka xoreeyay addoonkiisi iyo qaybid laakiin faqiir hadduu yahay waa la leeya soo shaqeeya marka dhinacuu xorkay dhinacaasuu xorka ka yahay wixii uu ku milkiya laga dhala aa laga dhaxlaa lakin isaga wax ma dhaxlo mubacadkaas marka wuxuu yidhi wathani thaaliu midka saddexaad almubacad weeye fa inahu mubacadka laa yariu wax ma dhaxlo cindana agteena wa yuurau canhu waxaa laga dhaxlaa jamiicu maa shay dhammaantiis malaka uu ku milkiyey bibacdi gabalkiisa alxori ee xorta linahu bacdigaasu liannahu maalkaasu taamu lmilki wey lnahu waxaa tira mubacadkaas taamu lmilki milkigiisu waa miduu dhamaystiran yahay linahu cafwan linahu maagaasa loo celinaya jamiicu maa shayga uu milkiyey taamu milki waa maal oo milkigiisu dhamaystiran yahay waraabicu qismiga afraad oon waxna dhalin lana dhaxlin ka raqiiqi walmurtadi wey falaa yaritaani walaa yuurataani lamana dhaxlo waxna ma dhaxlaan lamana dhaxlo marka afartaas ayaa loo qaybiyaa halkaas iska joogo allah subxaana wa tacala alam sala allah wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed